barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa washington kusoo dhawaada idaacada iyada duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka koo iyo soddonka mitirba iyo efmiyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waa sabti afariyo tobanka bisha abril sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doonaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa
idaacaddeena waxaa ka mid barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan kaga hadli doono doorka dhallinyarada ee ka qaybgalka siyaasadda haba yaraatee door muuqda ama door shariifa oo dhallinyaradu ay siyaasadda ku leedahay gobolka marka laga hadla ma jirto barkin nambarka dhallinyarada hadda gobolka ka shaqeysa ama guud ahaan magaalada gaalka ay ka shaqeysay ma aha nambarkii la rabay ma ahan maantii soomaaliya dadka maaragtay hormuudka u ah oo maaragtay siyaasadda ku fadhiya ee xukumaha odayaal odayaashuna maaragtay maanta iyagaa maaragtay dalka xukuma marka mar kasta dhallinyarada waxa lagu hamigeliya loo tusaayo toos looga dhigaa waxa la yidhaha hogaanka riika birri mar maato
sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan ka maqnaan doono intaynu barnaamijka ku guda jirno heesahaad maqli doontaan waxaa ka mid ah
xubintii ciyaaraha ka mar barnaamijka mar horeso kusoo dhowaada warka caalamka
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa xalay shaaciyey in weerar wadajir ah oo ka dhan ah madaxweynaha dalka siiriya bashaar al asad ay waqaadeen dalka maraykanka faransiiska iyo weliba ingiriiska madaxweynaha ayaa sheegay in weerarka loo adeegsaday si loo socto adeegsiga dowladda siiriya hubka kiimikada ra-iisul wasaaraha ingiriiska theresa may ayaa iyaduna sia wakaaladda wararka ee reuters ay kusoo warramayso sheegtay in weerarkan aan ahayn midabkeeda uu ku faragelinaya dagaal sokeeye amaba lagu bedelayo maamul balse uu yahay in loo xadido weerarada gobolka xisadda ka abuura iyo weliba in la sameeyo wax kasta oo suuragal ah lagu ilaalinayo dhimashada dadka rayidka tobaadkii hore ay afartan qof ay ku dhinteen boqolaal kalena ay ku xanuunsadeen magaalada dalkaas siiriya ku taale aduuma kadib markii la adeegsaday waxa ay maraykanka iyo dalka kale ugu yeedheen inuu ahaa weerar hubka kiimikada ah oo ay filisay dowladda siiriya wasiirka caafimaadka ee qaza ayaa sheegay in hal qof falastiini ah la dilay halka sagaal boqol oo kalena ay dhaawaceen ciidamada israa'il ayaa rasaas u isticmaalay iyo sunta dadka ka ilmaysaysa si ay u kaidheen tiro badan oo falastiiniyiin ah oo isku dayay inay kasoo gudbaan xaydaabka qaybiya khaza dhinaca falastiiniyiintu mulaan iyo dhanka israa'il rabshadahan waxay qarxeen kadib markii kumanaan falastiiniyiin ah ay toddobaadkii saddex banabaxyo ka wadaan xuduudda tobaneeyo qof ayaana ku dhintay kumanaan kalena waa ay ku dhaawacmeen wasiirka caafimaadka waxa uu sheegay in wiseed laba jir uu si xun ugu dhaawacmay toogasho halkaas ku geysteen askarka taa israa'il halka in ka badan sagaal boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen
markaa dhegeysanaa wanaagsan warkaasi aad kala soconaa waa dadka barnaamijka dhalinyarada ee fiyo suwaab barnaamijka mashaariicda dagaalka leeyahay iyaga xariisa
Soomaaliya
Thank you.
waxaan rabaa inaan si gaar intaas cadeeyo habayaad door muuqda ama door shariifa oo dhalinyaradu ay siyaasadda ku leh gobolka magaalada ma jirto barkin nambarka dhallinyarada gobolka ka shaqeysa ama gudaha magaalada halka ka shaqeysa ma aha nambarkii la rabay ma midda been hadal oo dhan wiil nagaa hootay baa shaqalay ama siyaasadda qaybka wax meesha ka maqan gacantiin midig baa meesha ka maqan haween baa meesha naga maqan gabdhihii hore meesha dadka waxaan si guud cadeyn inay doorka markii lagu siyaasadda inay gobolka ka hesho si ugu muuqda waxyaabaha haya hadda horaan u sheeg Soomaaliya aan ku xaqana si gaar ah gobolka ku xaqana dhalinyarada ayagoo daysan ku xusin hasa aqoonta waa rasmi ah si ma jirto isla yaab yaab antu jaa masiin lacagta qira aan lagu wadno sheesan oo aan dooraysa kiisa aqoonna leh dalka dalka marka
shariif xamdan dhalinyarada maxay tahay sababta ka qaybgalka siyaasadda ee ugu xaqiran yihiin Een, waxaan oran karaa oo tilmaami karaa maanta soomaaliya dadka maaragtay hormuudka u ah oo maaragtay siyaasadda ku fadhiya ee xukuma waa odayaal odayaashuna maaragtay maanta ayaa maaragtay dalka xukuma marka markas lada waxa lagu hamiliya oo loo saa toos looga dhiga waxaa layihaha hogaanka ribaatiya marka berri ma dhamaato saa darteed way ku xaqiran yihiin oo maanta wax ay- ay macnaha ku hogaan karaan dalka ma haysan sababta ugu badan marka waxaad saaraysaa mas-uuliyadda sababta badankiin meesha waa odayda dhaqan quudi baa dheh maxaa yeelay maba u ogolaba kursiga laga soo fadhiista markii noo ogolaadaan inaan soo fadhiisano dhallinyaradii wax ku karaa hoggaan gaari karaan inay u socdaan ee aad baa mahadsan tahay Ee, roodo maamulka galmudug ee maamulada ka jira gobolka puntland iyo galmudug ee dhalinyaradu hanaanka ay uga shaqeeyaan dhinaca maamulka Een, aad baad umaadsantahay marka Een, oo ay dhalinyaro ay ka shaqeeyaan yacni aad baad u ti- tira yartaa hadday jiraane yacni aad bay u yartaa boqolkiiba toban bal oran kaabay dhalinyaradu qayb ka yihiin sababta marka maxaa u diiday dhalinyarada ma ma- ma waxaa jira dhalinyaro aan aqoon lahayn oo maamulkii aan qaban karin mise madaxda iyo maamulada ayaan doonayn dhalinyaradu ma shaqeysa Een, aad baad umahadsanta cabdiwaaxid Een, ta- sida asxaabtii horreysay ba ay sheegeen yacni meeshan waxaa fadhiya odayaashii een, oo inaga waaweynaaya oo fadhiya meesha Een, aan galaanayninba maanta wiilkii jaanis u siiyo waxaa jooga dhalinyaro master jooga dhalinyaro phd ba jooga maanta een, aqoon u leh inay hogaamiyaan dalkan awoodna u leh sidoo kale laakiin aan jaanis loo siinayn sidii hogaami lahaayeen wadankan Ee, cidiid waxaa inta badan ee, dusha mas-uuliyadda dhalinyarada ay saaraysaa ka qaybgalka siyaasadda ay ku weysay duqeyda dhaqanka Ee, sababta duqeyda dhaqanka dhalinyaradu ay gacanta bidixda ugu haysa maxay tahay anigu ma dareemi karo waxaan isleeyahay hal qodob laakiinse odayaashu waxay rabaan dad ku matela qabiilkii een, goobihii siyaasadda matalaadaasi ma aha mala- matalaad qofka horumarin laga rabo waa matalaad qabiilka waxyaabihii dadka uu ku xasdi lahaa qof meesha ka dhex sheega raba dhallinyaruna go-aan waxay leeyihiin hami ah oo ka qurxo midka odayaasha ay wataan sidaas daraaddeed qofka dhallinyarada wuxuu leeyahay aniga ma mateli kara qabiil haddaan meesha tago danta guud baan ka shaqaynaya sidaas daraaddeed dhibaatadana haysata taasaa ka mid ah haddaan danta guud aan u kacno oo aan dadka danta qabiilka ka tagno wax jagaa heli mayno haddii laakiin midda qabiilka aan dhahno waan qaadanaynaa waxna waan weynaa waxna waan helinaa Ee, dhinaca galmudug oo kale dowlad goboleedka galmudug ee, xildhibaanada golaha wasiirada ee, qeybaha kale ee maamulka doorka dhalinyarada ay ku leedahay marka la fiiriyo tirada ee, ma tahay tiradii aad ku haminayseen Een, haba yaraata horta ma ahan tirada intii laakiinse golaha wasiirada kale nambar dhalinyaro fiican baa ku jira Een, xildhibaanada hadda la isku dhafahay oo la isku daray Een, meeshii laga rabay qoondada dhalinyarada in halkaas la saaro oo dadka wax qaybsanaya ay qoondada dhalinyarada sharfaan Een, haba yaraata lama sharfin nin kasta i- een, ama shiikh ha ahaado ama ha noqdo siyaasi eh, ninkii saaxiibkiisa ahaa oo oo sida siman ay wax uga qaybsan jireen buu meesha la yimid Een, sidaas daraaddeed dhalinyarada meesha waa ka baxda horta baarlamaanka boqolkiiba sagaashan dhalinyaradu galmudug way ku hooseysaa ama waxba kama haysataan Een, wasiirada oo kale hadda dhisan walow iyadana leeyahay waa la isku shaandaynaya number fiican oo dhalinyaradu ay ku leedahay jirta Een, numberka dhalinyaradu oo rag u badan haddana gabdhihii meesha ay ka maqan yihiin iyada lafteeduna waa is kaloo jira wey waa qayb xaqirada buuxda iyada Ee, maamulka gobolka mudug iyo degmada if markaad fiirsaan ee, hamigii dhalinyaradu siyaasadda kala ahayd iyo inay maamulka ka shaqeyso maadaama dhalinyaro wax baratay dhamaysa waxbarashadii heerar kala duwan ay joogaan ma jiraan dhalinyaro ka shaqeysa dhinaca maamulka gobolka iyo degmada Een, ah, waxaa la oran karaa horta kama shaqeeyaan lama oran karo laakiin adigu way jiraan tiro maaragtay yar haba yaatee way jiraan maaragtay tiro oo maaragtay oo aan u badnayn oo ka shaqeysa oo maamulka ka shaqeysa kuwa hadduu noqdo kii gobolka kii degmadaba laakiin marka loo fiiriyo dhallinyaradii eh, gobolka ka tagtay waxbarashada doontay wadamada dibadda ay muqriba inta aaday way soo laabteen gobolka iyagoo ku haminaya dalka maaragtay ama gobolka maanta inay horumar gaarsiiyaan hogaankiisana qabtaan saa darteed waxaa arkaysa markii qaar markaa meelaha marmartay dhalinyaro boqolaal ah oo maaragtay meelaha shaaxa iska fadhiya oo waqti kasta meesha ku luminaya oo aan shaqaynin xitaa aan maamulkii uu laga yaabo xitaa inuu isu ogolaan inay dee hore u shaqeen fursad siiyaan marka haddii dhallinyaradii loo fursad la siiyo waxay een, gaalkacyana iftiin weyn baa u bixi lahaa iyo gobolka mudugba marka doorkii ay ku lahaayeen aad uguma badna ciidii dhalinyarada waxaa la tilmaamaa in dhibaatada ee qaybgal la'aanta siyaasadda in iyagoo dusha loo saaro marka la fiiriyo inaysan dalka hami uga badan ka haynin tahriibka ay ku wajahan yihiin ee, gaar ahaan qaybo kale oo dhalinyarada ah ee dhibaatooyinka ay qayb ka yihiin sida ee, meelaha dagaaladu ka socdaan arrintaa oo dhan dusha loo saaraa dhalinyarada dhallinyaradii uma soo jeedaalle siyaasadda ka waraa arrinta taa Een, dhallinyaradu horta si guud lagu soo jeeda siyaasadda laba qaybood wey dhalinyaro wax baratay oo dad firfircoon oo muuqda ah iyo dhalinyaro liita Een, nasiib daro dhalinyarada liidata ama een, ama muqaadaraadka ama burcbadeedda waxbaana wax ka soo noqday horta ciidamada xoogga qortaan waa meeshii la rabo dalka laga- laga hago qorta dadka xumaa qorta dhalinyarada ah waa qodob dadka fiifiican markay fursad ay u qayb galaan siyaasadda ay waayaan ama ganacsiga ay lacag u waayaan ayaguna waxay go'aansadaan inay tariibaan marka een, culaysyana sameeyey deegaanka ka jira sidaas daraaddeed dhalinyarada waxay go'aansatay inay culaysyo ka caraan midka waxaa inuu u caro dhanka ciidanka midka fiifiican dhanka deegaanka inuu u caro go'aanka salaad Een, marka eedayntana ku eedayn annagu inaan ka dambayno ka dambaynteena annagu siyaasada qayb ka noqo horta meel ka ba- ku jirto sababta waxa waaye dhalinyaro waxaa la heli balaar u diyaar ka yaqaan laakiin caqabada ilaa kow iyo saddex wey iyaga waxay in kuwaas marka la anaga waxna qaban karta
dhinaca dhalinyarada bal ka shaqeysa dhalinyarada ah iyo kuwa dumarka marka la isbarbarigo keeba badan
horta dhalinyaradu kulkaasha aad badan gobolkan ay soo waxbarashadu soo dhamaystay way wada jooga laakiin dumarku aad bay dhanka deegaanku aad bay u yeelin ragana aad yihiin marka Waxaad arka artaa waxbarashada hadda tukaan sanadka waxyaabo inta ay dhigo dumarka boqolkiiba sagaal aan ka waxba ka fiican aad bay walka loo dayn karaa naw aad yar isna la siin boqolkiiba sanadka siyaasa maanta aan tiiday sonkeen stop tukaan marka tagteen waxay u siyaalo yacni ilin kara sana Aad maas- ay- ay- dhalinyaradu ay hore siyaasad u saxdadaasna waxay- Ee, horta saas yahay aan u caan tahay tahay inuu tiskan isku dhad ah oo dhalinyarada intaashan aan ku dhalanto sar taas waa midda labaad qorshaha labaad aan ku helayna waa waxaan ogaanaya dhalinyaro fara badan baa dhaqan ku bit dhaqameed dhalinyaro wax ka saabsan jira asagoo aan goyn maanta raxadina jirta ay rag dhalinyaro gacanta qabanaya taas u jirta horta marna baan si xamaan saalada bas disi ah waxa waxa uu inaan kacdoon samayno aan harmay soo maafas aan mareegi aan aqoon siyaasad ugu qamay qabqay waa diin inaan doon ee, alaabta, ee, shir- ee, dhalinyarada badan ayaa la liidaa inay ka qayb siyaasadda wanaagsaneyn, inay hagaajiyaan dhibaatooyinka ay ka yihiin. Haddaan dhalinyaro wax bay baa dalka jirta. Sida la isu waafajin karaa dhalinyaradii in ay dalkoodii joogaan karaan, oo aysan tahriib- baydii kalena looga saari karaa in dhalinyarada ay siyaasaddii iyo ka qaybgalkii ay u xulaan dhalinyaraha.
Een, waxaan horta sabayn karaa shaqsiga dhalinyarada ah Een, hadda dhalinyarada waa waa dhalinyarada soddon sano iyo maarata hoose ama maarata u dhadhow ka waxay ku arka baraarugaan oo kuwa macnaha lagu barariyay dowladda amniga barbaare markaa dadka markay arkaan kursiga oo markaas oday fadhiyo oday dhaqameed fadhiyo leh reebil intaas asigii wuxuu sabab ku noqonaya inuu dalka maadaama dalka xulahayn oo odayaal fadhiyaan inuu yaraan uu ka tahriibo haddii marka tahriibkii inuu macnaha xaj uu ka joogdo odayaashu waxaa la odhan karaa kursigaan dhalinyarada waxay kusoo fadhiisan markii dhalinyarada gacanta lasoo dhilayo reer hebel maanta halkaa fadhiiso qabiil lagugu keeno adiga soomaaliya waa la ogyahay maanta qabiil baa xog la qaataa qabiil haddii soo gaxitaa maanta dalkan shakhsi dhalinyarada ay maanta odaygu ku bedeli ku bedeli karaa maxaa yeelay maanta aad waxay barnaamij Soomaaliya dhalinyarada hadda xoogaa badan aad bay ugu badnaan hadday doonaan laakiin dhalinyarada ku jira saddex maxaa markan iftiinka u baxay Soomaaliya oo hor u soconayso kale Ee, galmudug kale wasiirada ku jira ee, baarlamaanka isoo cidbadiisa ku badan laakiin adigu wax dalkiisii rabay inuu hadda jaagaagayo haddii laakiin adigu habbu iska fadhiyo meesha kursi iska fadhiyo oo la yidhahdo hebel baan u meesha u farka kicinaayo dhalinyaradii way neejbaysaa xitaa inay waxbarasho sii wadaan oo maaragtay iftiin ay ka shaqeeyaan hore ay ka shaqeeyaan way ku neejabeen aad baa mahadsanta ugu dambeyntii cidi talooyinka dhalinyarada ay u baahan yihiin ee ah in lagu dhiirigeliyo oo ay ka qaybgalaan anaankii siyaasadda dalka maxay noqon kartaa bismillahi raxmaan anigu waxaan u arkaa hal go'an La- laba arrin baan u arkaa inay ta- kula talaa dhalinyarada midda koowaad horta waa xagga waxbarashada iska dhiso si qof aqoon u soo baxo midda labaad in hanti la abuuro hawshan ama muuqda siyaasadda markan hanti bay salka u dhigtay hal milyan nin wato siyaasiga ku imaanaya adigoo maanta doorkaan lahaa adeerkan wey wuxuu leeyahay waa tartana fadlan hal milyan dollarku wuu qarash garaynaya ama isla musuq wax lagu basho laakiin waxa weeye marayka ninka wax yaal iska yadaa meeshay ku jirta ma santiin waxay talooyinkaa dhalinyarada horta aan usoo jeednay waxtaan horta inaan mid ka ahaan siyaasada soomaaliya Een, sidoo kale een, inaan diidano sidaan ku dari lahayn yacni si baarlamaanka soomaaliya qayb ka noqon lahayn sidoo kale maamul goboleedo een, ximinta ogeyn aan ka qaadan lahayn xaqayna aan ku heli lahayn Een, midkan kalaan raacnaya waxa weye dhalinyarada een, dhalinyarada qaasatan dhalinyarada reer miyi, dhammaanteen mid baynu nahay waxaynu raadinaynaa waxay tahay saan ku heli lahayn xaqayna taasa inoo balana mid wanaagsantihiin rabaa inaan laba qaliya ku timaado Inaan wax hadlaya nin odayaasha ee caafimaadka marsiya. Waxaa laga hortagi jiray oo har dalka ugu ay dalka ugu leeyahay in meesha ay halkaan u baahan yahay xilli dulin ay saxan dalka saddex daqiiqo saas waxa la yiraahdaa waa ri bariis farmad marka ha aamin aan joogo oo dalka aan karaa qaban oo aan in ay shalay ku xilli macna xilli si waqti waqti aan soo dhaqay bas aan nani aan soo jeedaa asliman taasoo barnaamijyada dhalinyarada ay cabur aad u dabaal kusay meherka ka siyaasadda oo ah waxay dadka qabaan dhalinyarada inaan wax garin gaar ah nabadeyn siyaasadda
kooxda brighton and of albin harristown watford ayaa u imaanaysa swan cityna everton ayaa gurigeeda kusoo booqan doonta swan city iyana waxay ka mid tahay kooxaha ka cadaya inay ciyaaraha heerka labaad ee wadanka ingiriiska ku noqdaan kulanka ay everton soo dhoweynayso ayaa ah mid muhiima maadaama ay ku ciyaarayso gurigeeda kooxda kubadda cagta liverpool ayaa iyana garoonka anfield stadium oo farxad iyo damaashaad ku jira maalmahan tan iyo markii kooxdu ka soo badisay kooxda kubadda cagta ee manchester city islamarkaana ay u soo baxday ciyaaraha semifinalka ee koobka horyaalada ee qaaradoob ayaa weli damaashaadkeedu uu cirkaa maraya bournemouth ayaa soo booqan doonta ciyaaryahan maxamed saalax iyo dhankiisa waxa uu doonayaa inuu gooldhalintii sii wato kadib markii toddobaadkan ciyaaryahanka tottenham u ciyaaray harry kane uu dacwad geeyey maxkamad taasi uu ku dalbanayay in goolka toddobaadkii hore kooxiisu ay dhalisay oo ciyaaryahan arigson la siiyey uu ku dhaartay in uu isagu leeyahay uu goolkaasi dhaliyay weliba waxa uu ku dhaartay in goolkaasi sida u hubo uu ku dhaanayo gabadhiisa inuu waayo taasi oo dabcan markii uu ku guulaystay goolkaasi inuu isagu dhaliyey taageeryaasha kubadda cagta iyo weliba qaar ka mida ciyaartoydu ay arrintaas ku tilmaameen wejigabaxa qaabku ciyaaryahankani goolkaasi u doonay oo weliba nolosha gabadhiisa uu ku xiray ciyaaryahan maxamed saalex oo isagu haatan horyaalka dalka ingiriiska gooldhalinta ku hogaaminaya islamarkaasina ciyaaryahankan ay ku xafiiltamayaan kooxda dahabka ciddii ku guulaysan lahayd ayaa bartiisa twitterka waxa uu kusoo qoray fariin uu ku tilmaamayo in ay la yaab ku tahay in ciyaaryahan xaari kane goolkaasi loo xubiyo si kastoo itaaba kooxda kubadda cagta tottenham hotspur ayaa gurigeeda waxay ku soo dhoweynaysaa kulanka toddobaadka ciyaarta loogu magac daray oo ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee manchester city kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa ka imaanaysa guuldarooyin saddexa oo isxiga oo labadeeda ay kusoo dhufatay kooxda kubadda cagta ee liverpool halka kulanka kalena ka badisay kooxda manchester united kulankaa toddobaadkii hore haddii ay manchester city badin lahayd horyaalka guulsan hase haatee fursad kale ay caawa haysataa marka ay la kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur garoonka wembley stadium ee magaalada london macalinka kooxda guardiola oo kulanka ka hadlay taageerayaashiisa waxa uu sheegay iyo bahda warbaahinta in ay sugal noon karto kooxdiisu inkastoo inay soo kaliya kaga in haddana dhici karayso in gebi ahaan kale u dhiman laga adko oo manchester united ay badiso sidaas ay ku waayaan waxa uu naqeeyay in si gacantooda ku jirto ka ciyaartooyda isagu badan yihiin inay xoogooda isu geeyaan kulankan hasbar ay caawaciyaan waxaa isbayna haddii soobaamada la imaanayo kooxda kubadda cagta isbiidhow ee real barcelona asia wasal spas soo isdamar laga tiltago iyo kuna dalka iska xanaanada liverpool belawna ku dadba tibaru iyo madaxa asgali goona wanka kaniga oo aad boogi tan iyo ku xarun afka ida u dartay kooxda barcelona kii tankiis marka halkaas uu soo soo noqday sa iyo wasa shofra tuwa wema ku jawa ka soo hayay soo qandun lanta oo daara isbuuri maalmaha dadka isla markaas soo dhacay ayaa kuriyaa kala hor dadsi isgal waxaa min insaaka arbe in allah lasma sheekay saxay saxay ku ka farta hada mid baa oo liverpool ay u deysal ku waxaa sheegan uu saxay ku dhaamay isla markaas uu noqon ina i think laakiin way halka iyo tabta kii fit la soo noqon tii xubin jaaru laga taxawaa oo
Show this out.